أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الدرس التاسع درسي سغالات من دروس أبي شجاع في الفقه الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء تيممك كجرني أحكامتيس تيممك ميرني أفل فرض أفر واجب يلي إيه نية إي وجيك أن لما سح إي لما دقالنيات أن لما سح يو هون ياشو لقاب إي أن لترتيبي يو وجيك لكو بلا وقالنيا لندن بيه أفرتاس sunantiisna sedii haayan in la magaabo bismillaahi leera indiaad carada qaadaso carada daahirkaa galanta midgeed iniaada ka bilaawta masaxga galanta bateed ku maraysid waana iniaad hariirida masada wejiga masaxa galnyaa aad iska hariirida inta buriyaasoon marinaysa dishee buriyaas tayamumka waladii yubtilu tayamuma halaathatu ashyaa tayamumka marinaysa dishee buriye wali weyse buriyaayo buriyaayan weyse wali buriyaayo ha sheegni mayba buriyaayo weyse ha tirinayhe wali ha ku baha mayla raay min axadi sabiileynia buriye mayba buriyaayo weyse had ernayhe lamsu rajuli bilmara alajnabiya mayba weysada buriyaaye masul shaksi fi dubur bibatni raaxati fi dubur hadiuska taabada mayba waxyaabahaasoo dhan aa buriyaay markuu wali weyse buriyaay buriyaayan tayamumka may kale tayamumka gebagabada buriyeeyi bii hadii la arga fii kayri waqti salaati salaadii waqtishay keyrshi lankiisoo salaad in gudu galna ka hor hadiiusa biyuusa arga bes ru'iidi biyous arga mujaradya tayamumka ka buriye haddii usmadi koowaad laakiin bii waayit in gebagaboysid waay asbaaboo lan gebagaboysaa badnaayeen biyogi oo lawaay walan gebagaboysidaay maylan gebagaboysaay xubnaagii oo biyo laka dhagaay oo waa udur daar leh oo biyo ndaron taktar ku reebi oo kale amboon hayna meeli biyogi oo seeda laha yaalan oo laakiin an seeda korna oo kale waxyaabahaas oo dhan asbaabaa jarta in biyogi oo haywaan an baahanya daruuro jarta oo biyo lanka baahanya weysidii ninshalgohaan waxyaaba badan haddii sababkuusan gebagaboysidii biyo waay tahaayta haddiise biyo araga oo salaad in gudagalna ku hor tayamumsha ay bure waaye tayamumsha ay bure sius in weysaa sidaan dhahaaradii asalka haytaa la heli fii gayri xaali salaa salaada geyr xaalshe oo qabla dukhuuli fiiha salaadiisu intan gudagalna ama haddii salaadi gudagala ooba salaadi salaado tayamumka madiisu gebagaboy salaado markeed gebagoy lama inshal bahaayan salaad oo tayamumkan si aada hoob aada ka tukuta ilaag yaa misaa'a koo ansaha soo lahangnagaan i salaad oo lixurmati lwaqti leeda antukudaas hoodhahow salaadi hakanagaa soobad biyahel waajibkii ad salaadaas may kuma dhaha maalan meel oo inta badan qaali biiliinku waayaana yaa biiliku waay tubooyinka geeka goheen amba eelka yaa yacni motoorka yaa jabi waa lahkageliyo luwaay inti motoorkaas laku suubiyaa ama tubooyinka laku hagaajiyaa intaas bes walsaas oo kale ayaa iwaay waqtigiina jara bii malhayse eloel wal gebagaboyse laakiin hodhoho biyokoyan wal hanagee salaadayo icaadisha waajib ah salaada noocaas oo kale hooba ete maylerhay oo salaado noocaas hoobiya ete salaada an lahkanaga iyo waajib ah yahayd laakiin biyo hoob usa aragi inti salaad ingalna ka hor usa aragi horaa ku buree waaye hoob salaada gudaasha gala us araga maaha salaada gudaasha hoob gala salaadis ansaxaas sidee ka ansaxdi hoob haqadayawna maxanagawna mado kale weysaasi hakanage hoob salaad oo nagawsha waajib hayna eta oo salaad oo aadi udur yani udurdaar ama marad ama sabab jar daraadis bii foolan waaye arr biilan ku helaan gebagaboy salaadiyeede bes waay bedelka asaha eh hoob bii aad heloona salaado kale hor wadaas ma salaada mahakanagaas markuu inti aad salaadi ngudagalna gebagaboysati madiad gebagaboysati salaadina aad angalna lama dhatiyo yaa bii aragdi gebagabadaa bure weysaa sidaas salaad markaasa tukudaas mabelati asalka haytaalaargi may daliil nga aha xadiid abaa hureyre lagu yiri radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalama gaala meray ina saciida ayiba arada daahirka ah dahuurulmuslimi qofka muslimka ayaa dahaaradiis waay in lam yajid ilmaaa biiha ba helnay cashara siniina tumunsin tumunsin hataa hadiisu biin helna mabeelay ka ibaadaysado kor salaada ka tukude mayla raayi hooba goboos waajiba galo yaa masahgaas ka felinyi hakada lama hubnaadle waay wejiga iyo galnya oo lama sahawle waay haddii goboos ati haddii weyse taab faidaa wajada almaaa biyooga hadiisu hela maaha mar alla markii usi biyo araga falyumisahu kaweysayso taabsiyo basharatahu basharshay taabsiyo biyo fa ina daalika khayrun kaas aan khayr badan markun waa kaas usoo salaadin gudugalan hadiisu biyo araga salaadiis buraas weyse macna taamumshee bure waay taamumshee bure laakiin haddii salaada mado gudugala usoo salaad gudaashe ka jara taamumkii muku buraaw muku buraaw taamumka mburaaw hoob kolko salaada dhatiya usoo ka jar us araga sababka nin buraanena meweelay salaadiba galay waaba ka gudi jara baaba salaadi muku baha kor usruya tulma yani fi gayri waqti salaad markii uska jar waaye shardi laakiin hadii bii hoob la arago taamumka bureli leey sababkii oo bii waaytada hadii usan gebagaboysid waaye bii waayta hadii usan gebagaboysid waaye ama haddii salaadima hadii gudugala kudu biyowsa araga salaadiisna salaad oo may waaha farashee teemum anka dhiyaan hadiisu ay oo marka lahkanaga waajib ate ka salaati muqiimi maalan meel biila kuhela unta badlankana gaysinaay biyoy kugoheeno gebagaboysidi hodhow salaad in daruurahaan lay in gebagaboysidi salaadaha kanaga waajibka kahayti hoob ka jar iyo hoob anka jaran kaa salaada ku buraas laakiin salaadan salaad teemumkan ka dhiyaas hadiisu ate gebagaboysi salaadi dhahgali musaafurkii salaadiis oo kale salaadiisma buraas hoob kolkoo salaada gudaasha soo ka jaro gala biyo haddii argoonha salaadma buraas salaadaas farad haddii ati haddii nafle ati haddii saas etaab aan taasa ka jarta waay iyo walilamada amba haddii mariil iyo wanahwihi falaa athara liruyati madi koowaadba haddii sababka sabab marad hubnaasha hubnaa lacdaa lwuduu meelkumad ee maral jarti maralkaas daraadis haddii horta bilangebagebaysid biyoyo oo yaalaanba taamumka banaanay taamumka aragowshay raadmale taamumka marka weysaado madi biila araga buryaaw hadii lifagdilmaay biwaaytilingebagaboysid waay waru'yatulmaay biyooga aragowshe taamumkii ya buriye fi gayri waqti salaati salaadi waqti shee geershe la argi macnaha soo salaadi lingudugalne argi waay war ridatu ridi buriyaas tangmay gaaran ataa taamumka weyse ridima buriyaas laakiin taamum ridi buriyaas rid ilaahay ku magan galnay islaamkii yamaana qadcu lislaami ala ridada ilahay kun walciyaadu billaah alridatu hiya qadcu lislaami islaamka may waaha gooyowshay waay weyse gebagaboysidi teemumudi yaa ridaawi salaadis buraas waay salaadis buraas markuu sediidan walhaad yaa taan buriye wali salaad buriyaayaa buriye oo weyse wali ulanki weysegaa weysaada ku buriyaayo oo dhan ku buriyaayan bii aragtana ka buraasa hoobo bwaytamadi hor gebagaboys oo salaad ingalna ku hor ridi daraadiyana yani isuna ridina buriyaas hadii rididana islaamka in la gooyo lakubah waay ilaahay ku magan galnay islaamka wal wiin waay nicmo ilaahay ka sii waay qofka muslimka islaamnimada nicmo waay nicmadaas ilaahay nin daa'im weeleh ilaahay nidila ridina buriyaas qaddu istimraari islaam islaamkii daa'imnimihiis oo qofka gooy waay laakiin weyse ridima buriyaas i goboosba fa inamaa laa yubdilaani biha biridati maka buriyaan leewel asal waayo laakiin haddii use oo weysadii dhatiya ka jare niida niidiyo nii ahaantiyo haddii use niid khalalku gala madii use weysaaysaaybaa niidiisa niyatul wuduu iyo khalal gali meelo oo kale haddii la kulmi waxaa laakiin use oo weyse gab haddii ridow weysada ridida maka buraas gobooskana ridima ka buraaw janaabadii madisku goboosi kudub boobus hangnagdani weysidiisa waay fayajibu tajdiid niyatihima wa saaxibuuljabaa'iri delebkii saaxiibshay jabaa'irta may la reey lanka jabi amase mee lanka dhaawacaga ee la delebey oo hubnaashay oo hubnaayo acdaal wuduuyi la isku weysaysidi lahay oo saaranta waay meel isku goboysidi lahay gobooskii oo ku saaranta waay oo jabiiri ku saalanta ama faashid saaranta oo la daaway waay jabaa'iria la ree lanka jabaa'irtaas saaxiibsha ee markii isuunu seeweele eleen hubanti la dhaga lahay may saaranaha dilebaa saaran yamsahu calayha cala aljabaa'iri jabaa'irta korshe ayaa masaxe languse may suubiyay hubna anta fiyawa dhage madisa dhaga kudub meelo oo markuun oo dhaawacge oo oo usku delbanyi delebku ku saariyi marigaaso meeliyeede galantiisa ogoya kamasahe biya madi ya ya korbiyo ku marsiya madaasa gebagboyse elaan meelun dhaawac u saaran hoosti an la dhago waajib hayti acdaal wudu iyo kumida tamaha acdaaw teemum haddii kumateeti haddii acdaaw teemum kumada kuma tahayna iskumad waay sidii jumhuurta qabaan jumhuurulfuqahaa sidii oo qabaan marka meelasna haddii may wahay saaxibuljaba'iri usuna gebagaboysde wejisha ilameisgalnyaad waana tukude salaadisa malha nagaw haddii oo madi jabiirida la saaray delebka madii la saaray faahshadi la saaray inuu isweysigab laakiin may failaha lanka markii deleb la saaraaw oo dhaawacaga la dhayaa hubantaa la saaraaw acdaal wuduuga la saaraaw ini adoo weyse qabta laka saaro fayle taas faa'iida leta may waha hoodhahow haddii aad gebagaboysata bes anta fiyaa hubanta dhagaas meeli kale oo macduurka haytay jirinaytin madiada weysaysato anta fiyaa hubnaagaad dhegda kudub hubantii hiliga la dhaga lahay madi la deere meeliya ku fiyaa talla ku dhage meeli kale oo dilibka kuka aadagna gebagaboysadaas markun meelun faashidi koo saaranta meeli la dhaga lahay bedel shee gebagabudun agalaas gebagaboysadaas waay laakiin korshee waa hoogay madi meelo fiyaw adag dhugda korsheen galanta quuyin dilibka korshee galanta quuya marsiyaas ma mariyaas galanta quuyin madi galanta quuyin ma mariyda kudub hatan madaasa gebagaboysaas gebagabadaas madu may bedel ku eta meelon faashida saaranta dhagoobkii la dhaga lahay gebagabadana bedelshe nagdaas wa saaxibul jabaa'iri kii oo jabaa'irta la saaray xubna jabi oo dilibka saaranaay yamsaxu masaxey biyoka masaxe calayha jabaa'irta korshee galantiis quuyingama marsiye wayatayamamu reed gebagaboyside wayusalli waana tukude waay macnaha hoob wejiga koosaaranta wejiga koosaaranta dhaawacaga madi koowaad niyoysidaas meelo fiyaa wejiga ya dhagaas meelo faashida koosaarantaana galanta yaa quuyinga korkuma mariyaas markaasaa gebagaboysaas madiad gebagaboysita kudub yamay waa xubnaaga kale dhagaas waay galnyaaga dhagaas madgaa masaas lugaaga dhagaas hoob galinta koo saarantaana wejiga madi ada dhegda oo galnyaagana ada dhegda meeli ofiyaaw meeli koo saaranaytay dhaawacaga haytay oo faashida koo saaranaytina biyi galanta qoyinga kamasahaas gebagaboysaas macnaa madi hubanta la dhagalaha helasha yaa la gebagaboysade saas waay wa saaxibuuljabaa'iri jabaa'irtii saaxiibsha yamsahu masaxeey calayha jabaa'irta korshea masaxe wayatayamamu gebagaboyside wayusallii tukudey salaadya tukude walaa icaadata hanagowna calayhi saaxibuuljabaa'irka korsheey mahaan salaadaasna dubdamba malaha nagaw salaadi weysaada laka tukud iyeeda iskumade ilaa idaa kaana halmar maahin in kaana haddii ahaaday wadacahaa wadaca aljabaa'iri dilibka amba faashida saaroshee alaa duhurin alaa haalati duhurin daahirnimo xaaladii haddii laka saari lankuusoo weyse qaba haddii oo delebshay la saaray faashidi la saari mahanagaa tayamumkaas yaa ka filan salaadis hoobus hodhow faasi salaado shay kale horan weydadima malhaka nagaw laakiin haddii madiuse weyse laanguso hadad qaba haddii la saari hubanta may waaha la saari gebagabadun tange hada salaada tukudaas laakiin ini ad hanagda madii ada koofaysat inti salaad ee ada hubantaas markii dhaawagaha delibkaas ka saaranay aada tukatay kullisho ni hanagdo waajibkii ee hooba oo daahiriya on hayna la saaray markuun dadka maybaa faylahaha markii lanka dhaawa adeer usoweys oo ahlu salaadka us oweyse qaba xubnaashi acdaal wuduu meelkumad ee haddii dhaawa adeer si salaad intukuda us oo daahir qaba weyse qab ey ini la saaro delibka saasa fayle si hodhahow madii oo may waaha salaadii usu tukuda hanagoosha ninka waajibna walaa icaadata hanagow calayhi shaqsi korshay ma ahaan in kaana haddii ahaaday wadaca kiil dijiyey haa jabiirida oo dilibka alaa duhrin daahir korshay kiili ka diji haddiis ahaaday taasna may daliilingaha xadiid wiriyaw abu daawuud iyo kayrihi bilik wiri can jaabir ibni cabdillaahi jaabir ibni cabdillaahi radiallaahu canhu qaala kharajnaa banay fii safarin safaran bani yaa iri jaabir ibni cabdillaahi noo saxaabatu rasuulillaahi sala allah alay slam safaran bani fa asaaba rajulan minaa qof una noomid ayaa asiibay xajarun shiid fashajacahu shiida madagka darsaday fii ra'sihi shiida madaga darsadii arlan unoomad ee madaga ku dakrami uma tulima hamiin hamiinyada kuma dalanka markuu hilimooday iska januubi dhebdhebi marka madagayna ku dagranyi goboosa ambaahdi seeluweele markan fasa'ala asxaabow elangmeelina dhaawac waay asaabtiisa warsaday meerhay hal tajiduuna lii ruksa nami fiteemumi namiya usugeeba gaboysay maysuubi ana madaga dhaawac ku ahaa seeweele amba gaboysida kor fagaalo meerhayna maa tajidu laka ruksa najidu laka ruksa ruksa milihiidii goboyso ereen wa anta taqdiru alalmaay adoo biiba argo hayta yani unugeeba gaboyso imaka er korno ereen laakiin markun gaboysidii meeliya markun oo dhaawaga madaga kuhay ku dakrana egfiction qaadi madaga ku barari dhamadi lanki wal haduugi markii rasuulka ankoyan sallallahu alaihi wasallam ma insi arrintii aan khabar ee nabagan sheeg akhbara bidaalika arrintaasa nabagan sheegan sallallahu alaihi wasallam faqaala meeray rasuulka qataluuhu dileen qatalahumullaahu alla dili i dileenga eri ha maywelay fiiri xikmad xugmada langwaliuse ilman inlaha in isu jawaab alaa sa'aluu ma in su'aal waayenga eri idaa lam yaclamu haddii oo nkasaan axkaamtaasi oon fahansanayne may dad kale an warsad waayan oo fahansan fa innamaa shifaa'u lciyi lanka wareersan ambe lanka oo jaahilka ah daawadiis as-su'aalu su'aal weer lanka oo jaahil ay jahlig waleed jaahilku ati daawadee su'aal hoba su'aalo lan ilmi leed wal warsad walkoo shaafi lahay maylan walkasa walan warsade waayano lanka indileen inamaa kaana yakfiihi mayba kafilanaya erhay lanka usigee aya teemama in usigebagaboysida wayacsira oona faashidna saaro dilibna saarado jurxu jaraahadiisna dilib isku saarada waana gebagaboysida yaa kafilanayta eri uma yamsaha masa horeed calayhi alal yani alaljabiirati amba meelo oo la delibi korshe ini galantiis oqwin biia lay korkusada dilibka lay korsa unku kuma mari ya kafalanaaye wayaqasila saa'ira jasadi jasadkay kalaha heriine use markaas dhaga intaasa kafalanaay tiari maysa hadlan weel waaye marku ahkaamul jabaa'irna saas waaye qofka hooba dhaawaca saarayi hubanti aadaalwuduy hayta ku saarayi may waahan marka koowaad hubanti hubnaashay fiawa dhakade hubnaashay fiaw madiusa dhega hubanti oo mayla raay meelo fiaw hubanta kuya ku dhage hubanta dhaawage meelo markun hirino delebka saarano la kabi galantiis oo quuyo yaka masahe korku kumasahe bes madim adun hubnaashay inta fiaw dhagada kudub geba gaboyside salaadan haka nagooshay waajib ma waay salaadaasna hoobusa markii usa hiridaay busoo weyse qaba hiriday bahalka hiriday saasaa sharag ilaahay ay waay wayatayamamu likulli fariidatin tayamamku hugun shay may waa salaad kasta wala gebagaboyside sidii weysaadii ma salaad haddii farad ee hal tayamum hal salaad farad ee leelika tukude mathalan may kuma dee kasaase an fiirsoy gebagabada hal farad haka filan i sun wale ad fadaaso ka tukudo kort laakiin lama farad hal tayamum malka tukudo kor sida weysaadii oo kale mee weysada laakiin hobaad weyse haysad salaad subax weysadii aad ka tukuti ilaa cishaada dee hobaad deersii korta haddana ka tukudi korto weysaada laakiin taamamka saasmee salaad kasta farad eh madiya galla yaa horta la gebagaboysa ilan daruuro waa ogtaa usa rugsada madii waqtasha la roogo haddana hal salaad hoob taamamkii hal farad hoob aad ka tukuti wali sunne aadan baahanta farad kale hoob hagal haddana gebagaboysaas macnishee saas wayaa taamamu shaqsiga gebagaboysadey likulli fariidatin salaad kasta farad eh yaa an gebagaboyside wayusallii tukudeey bitaamumin waaxidin halka gebageba maa shaaa wali usifadaw oo mina nawaafili sunniyaal ayaa ka tukude hal farad i sunna wal alla walay fadaa ka tukudo koro halkoo gebageba laakiin lama farad malka tukudo koro maybaa daliilangaa xadiid bayhagi wiri isnaad saxiixa ka wiri juska koowaad lambao labaati ko an ibni cumar radia allaahu canhuma qaal tayamama gebagaboysadiyar ibni cumar likulli salaatin salaad kulli shay wain lam yuxdith habay hadithne ibnu cumara saas eri radiallaahu canhuma qaala mehrey yatayamamu gebagaboysey kan lanka gebagaboysideega likulli salaatin aan gebagaboyside wain lam yuxdith habay hadithne yani tayamumkay haddii fadaa ay ku burinay hoob salaado farad ee laka tukudo sunno waa lala fadaa walka la tukudi karo laakiin lama farad ma la iska la tukudi karo intaas may ninka dhamaaday markuun ahkaamtii tahaamumkia ninka dhamaati waajibaadshey sunanshay oo sidahaay iyo maylerhay waliy mubdilaati yoona sidahay iyo qofka oo dilibka saaran oo boonhayna dhaawaca hubantiis dhaawaca saaran ahkaamta oo sidus intukida aan ibaadaysadaw antaasba ha sheegni antaas ha sheegni ta anka darano waan eed anka badan waayo dadka eed xaajadii aan baahanta maanahoobaad dhaawaca leeta dhaawaca korshay faashida saaran may horta shardaha adoo daahir qabto weyse qabta in laka saaro fayle hoobaa laka saara may kiin fudusaadase wal alwali oo adoo gebagabada salaadas dhaawagaas gebageba daraadis adanka tukut mal ha nagaaw salaadayoe mal ha nagaaw hodhohobaad faaisad horle in wedadaas ibaadada taas waay fasulun haadaa kan fasulun kii wal shalbiya waay fasalkan kan emay baan fasaliyaa faslun haadaa kan fasul waay kii wal shal saaraw maa qabliga imaa bacdiga shalbiya fasal macnishaysasu hatu korna ha sheegne mayn anfasal iyaha wal al waliweyse nawaaqidulwuduu waliweyse buri lahay ya anfasali fasalkan kan eh nawaaqidulwuduui ya anfasali waliweyse buriyaw ya anfasali fasalkan weyse may buriya waxyaaba badan a buriyay weyse waxyaabaa buriyawna ninkooyi doona insha allahu tacaala macnaa weyse wali buriga hore aan sheegnay macna sheemay ahan nijaasa aan fasili yani fasalka nijaasaat yaan fasili may baan fasili aha fi bayaani najaasaati axkaamu najaasaat nijaas axkaamtiye an la bayaanay yaan fasili fasalka axkaamu najaasaat aan fasili wa kullu maayicin kharaja min asabiilay najisu nijaas may lere wal kasta quuyin oo lamada jita ku baha gobolka amba dubuurka hubanta taranka ee hubanta lagu sahrooda oo lamada meelood waliha ku bahon oo baqooyan kullisho nijaas waay ila almaniya midna maahin midna haddii atamaa midna nijaas mee laakiin inta kale lamadaas meelood ha ku bahaase kullisho oo waana qooyan nijaas waay wal qooyin leeri may bahi walin qooynaayne meelaha ku bahi nijaas mee haanyoe haanyoe nijaas mee may baa jare xadiid weriyey imaam albukhaari lagu yidhi an anasin radi allaahu canhu qaala kaana nabiyu sala allah alay wasalam ilaahay nabishay mahaada idaa tabarasa lixaajatihi xaajadiis nabaga haddii allahu alxaaji usu gududaaw ataytuhu bimaa-in bii'an la seedi jare anas maadaama aan khaadimi jare markii nabaga xaajadiisan baya bii'an jeyi jare fayaqsilu bihi nabaga sala allah alay wasalama may baa yani yaa yaa ka dhagada jare biyo may weerhaa yaa isku kuzuli jare nijaasta tablixaajatii kharaja ila lbaraasi macnaa fadaa banaanka waay baraaska haddii udhiso banaan baho banaanka ambah waay taas may daliilingataa marka wali haba ani nijaasa inga daliilingat maadaama nabagu isku dhaga jaray sala allah alay wasalam saas oo kale bukhaari muslim may weriyey inaan aliyin radi allahu canhu gaala sayidina cali meereyhin may baa ka goolay cali bni abi aalib radi allahu tacaala canhu xadiis laku yidhiyaawa jaro oo erhi kuntu rajula madaadan meha erey qof oo eed eed madaad madaadka may la reey lan omar welba haquuya maawa ahaadi hubintiis tarankee quuyamaasa markaas yahaayeri midi waa leeraw madaa wal minin hayne laakiin quuyaan kale ee yaa iska arag jari fastaxyaytu an asala rasuul allahi sala allah alay wasalam may ku sarigida erey ilaahay rasuul shay inaan warsada maadaama gabirtiisna qaba ini oo kuxishoodi migadaad ibn alswad yaa dareyhin rasuulka ha iin warso eryeeri xugunsha waliye markasta aan quuyaanga iska aragay macnaa hubantay taranka quuyaanka argay faqaala ma erey rasuulka fiihi lwuduu weysi ka suuŋeeri wal weysahaysidee macnaa intaasoob iska arga weysi ku buriya weysahaysidoy riwaayadaas may baa weriyey bukhaari yaa weriyey wali muslim yaqsilu dakara wayatawada'u imaam muslimna may hayday riwaayadiis dakarshiya dhagayreed madaas kubada yo weysaayside macnaa meelo quuyaanka ka arya biiraasiye ree weysaayside madumay daliilin ah weysaadini buriyaas waana hatana may leerahay yeen wal dhige saas waay markan waliibi lamad wadaha kubaha oo minin an hayna nijaas wa kullu maayicin kii quuyun kulli shay kharaja baxay min asabiileyni lamidi jid ha kubahi najisu nijaas waay ila almaniya mini maahin mini nijaas mee minidaas meele hakubata fiirima leh yani hakubata insaan mine oo min alinsaani hakubati iwa jamiici alxayawaanaati ma adal kelbi walkansir xayawaanaadka aynu yani aantio daahirka ati insaan kulli minida hakubahaasa nijaas mee insaanka maniyadiis maybaa daliilani daahir ate wali muslim buri lama boqol siyo tun sideed muslim qeershay caaishada kuyiri radiallahu canha qaalaad ma ertay kuntu may ahaaday ertay caaisha haddii aan aha afraq afruku mayba xoga jaray almaniya minida ku tiraayo ku ku jibi jaray min thawbi rasuulilaahi sala allahu alay wasalama uma yadhabu nabaga bahaayo fa yusallii fiihi thawbkaasa ka tukudaa isoo lan dhagna meeli oo minida ka enjegdilay ana ku tirtiraayo ku tiraayo bes isun ha ka tukuda jari walow kaana najisan meeli may kasee adun haddii miniga nijaas ahaada lahay lam yakfii fiihi lfarqu caaisho hogday bes saas daraadii ama kafilanaada lahayna ee idoonfar laakiin minidio nijaaso eyoba eentiyoba nijaas eba wagaslu jamiici alabwaali walawraathi waajibun inii wal all wali kaade eh biniaadan kaadidiis eh iwal all wali dah eh abwaal biniaadankaas wal awraathi awraathi rawfka mayba larey xayawaanka waleexa ku bahaa laree waajiban waay ini wal alwali kaadee iwali dege hoolo haarsho e kulli ini liisku dhig hoobka deelaan waajib waay sharciga ilaa bowla sabiyi onog sebe e kaadidiis maayin alladii sabiga oo lam yaakul an aagna adacaama daam an aagna fa inahu yadhuru daahir nagdeey kaadidiis birashil maayi biyoogi kashabowshay calayhi calal boolki boolka kaadadaas korshee la kashaba walaa yucfaa wal-all wali jamiic al abwaal abwaal may laree wal all wali kaade eh xayawaanaadka oo dhan kaadidii oo eh way waaha wal all wali meelaha ku bahi xayawaan kaadidiis oo dhan eh iyo arwaad xayawaan lay haadi bani aadina wali haado kaada oo dhan wali haatob fi bayi fi jamiic yani abwaal kaadiyaalka lare kaada nijaas hortaha sheeg nijaasunku sheekuyaan may laree nijaas luuga ahaan mustaqdira lare shay qurun ee wasaq e way nijaaso luuga ahaantiye sharasheen may lare nijaas kullu caynin xaruma tanaawuluha een kasta oo in la qaado la taabado la qaadado la dhagama xaaram et alal itlaaqi xaalat al ikhtiyaar adoona khiyaar led ya lare nijaas adoo aan ku dhoorsidi korta la laqaba koo xaaram et waa taasa lare marka intaas may waaha ab kaada dhammaantiye idaha dhammaantiye yacni may waaha in laysku dhiga haddiiba ka asiibaan arwaad bedinkaa laydiira maradaa laydiirane dahada xayawaanka walaha ku bahaa la ree qaa'idkina haan bini aadamkaa ku baha la ree walow kaana min ma'kuuli laxmi haani hilibshoo la aamayba alla ka dhiko xayawaanka ku baxayn waxyaabaha yoo eh may waaha in la dhigo waajib eh waqaslu jamiici alabwaali walawraathi waajibun dhammaantio waay kaadiyaalka dhammaantio idahyaalka dhammaantio haddii jirka iyo bedanka deeraan in laysku dhiga waajib waaye waajib waaye may daliila lima rawaa albukhaari muslim wakayruhuma can min amrihi sala allahu alay wasalam nabaga amarshay nabaga may ba amray bisabi dalwin min maa-in ala almakaan aladii baala calayhi alacraabi fi lmasjidi masaajidka rasuulka sala allahu alay wasalama kii reer baadiyaagaha ay ka dhaha kaaday maybaa amaray nabaga ini wadaan biyo e laga shabi meelu iska kaaday may daliilin ata markun kaadada nijaas ata nooc fadaas haatay waay kaadadayaalka oo dhan nijaas waay tanyeede meelmeel meel lagu qaaday may alladii ila albawla sabi may lagu sitnooday kaadayaalkaas sahrooy dahyaalkaas onoga sabiga e kaadadiis onoga sabiga eh kaadidiis sabigaas oo lamasanina indeerina siduunaba ha sheegni aana maahina raashin kaleena calaajihat ikhtiyaad inquudaysana si quud ahaan usoo ka ciyaaro af iyaga galadi walme laakiin quutaangna wal aanan hayn anin aangna kan usigee ni galan laka dhaga shardama e kaadidiis biyo laka shibee biyo macna ka shibowka biyo meelasee laka shibee galanta malka dhigaaw meeluska kaadiyo biyo laka quuya bes biyogaas laka rashay kor lakuka shibi iyo ka filan ilaa bowla sabi sabigii boolshay maayin kaadidiis alladii sabigaas oo lam yaakul idacaama dacaam raashin an aagna anquudana fa inahu sha'nee yadhuru daahirin hagdee bowlu sabiga birashil maa'i biyoogi kashabowsho calayhi calal bowli boolkaas korshee laka shibi yaa ka daahirin hagdee kaasna may daliilin ah xadiid imaam bukhaari weliyaa shan kun afar boqol afartan iyo shan iyo imaam bukhaari keyrshii abaa hureyre ku yidhi radiallahu canhu may haaye ana rasuula allahi sala allah alay wasalam ilahi rasuulshii gaala meerhay idaa idaa waqaca dubaabu teese haddii dhigo fii inaai axadikum weelkiin yani weel axadkiin weelshay haddii teese ka dhihi falyaqsi falya fal meerey rasuulka sala allah alay wasalama yumbiyoy ar yumbiyoy ha macnaad yani mayo imaam albukhaari lama boqol labaatan iyo kowdheh raqamka xadiidka ee imaam muslim lama boqol labaatan iyo todoba iyo geersha waa weriyeen xadiidkaas ummi qaysaa laku yiri gabriel rajari can ummi qaysin binti mixsan radia allaahu canha annahaa atad biibnin laha igaariyee yalakoyt igaariyee dhali ilaa rasuulilaahi sala allah alay wasalama ilaahay rasuulshii aan lakoyti igaar oyee dhali birashilmaayi calayhi marka maydkii anda koyti onogia nabaga qaaday dhabtiisa ka fadhaysi onogi kuri kahay ka kaadi marku madii ka kaadi nabaga sallallahu alaihi wasallam birtiis ka fadhi bi halin sheeno ribiolin sheer fanadlaha biyoya ka farji maana wal dhago walan dhagaana nadax ma ila reey biyo meelus kaadi lay quyanki sheele quyan biyo laga dhax daray walam yaqsir nabaga nabaga sallallahu alaihi wasallam markan saas waay rashiga ma ila reey bihaythu amal mahalla bilma meelus ka kaadi lay bi shabla kasiya biduuni saylaan adoo biyogi waan had indireeriyanay hoosna has shururugun ku erna biyo meelele qooya bes meelele qooya saas way rashiga walaa yuwafaa mal afyaw an shay in shay oo min anijaasaati nijaasayaad kumide ilal yasiira walyar oo min ademi dhiiga maahin walqeehi male maahin waa maagi maahin laa nafasa lahu maaga an lahaynee dhiig an lahayne saa'ilatun socdaas idaa waqaa haddii dhigo filinaay weelka dhigo wamaa tadhamado fiihi filinaayi ka dhamado fainahu laa yunajisu minijaasoyaw walnijaasta un ha sheegni kumid e oo la cafiyaw majara ilaa walyar dhiig e ma shey yar oo dhiig eh amba walyar oo male eh iwamaa laa nafasa lahu saa'ilatun wal oo xaywaanaadka oo bay waaha dhiig dareera un lahayn haddii weelka kooka dhiyaan shey xaywaan oo haddii hubantiis dhag lasii dhiig ku socdaa on lahayn oo ku boodaa on lahayn sida teesi oo halkaas haddii weelka kooka dhiyaan weelka ma nijaasoyaan ilaa anta kale dhon nijaas wali ka dhiyaan nijaasoyaan idaa wagaa fil inaayo maata fii ka dhamad fa inahu laa yunaajisu minajaasehu inaayo minajaasehu maylka jeed haanyo emadun xadiis ma jira abaa hureyre wiriya imaam bukhaari iyo qeyrshayni wiriya abaa hureyre ku yiri nabaga meerhay idaa waqaca dubaabu teesiga haddii dheo fii inaai axadikum ka dhiy fal yaqmisahu yaqmisu ha yimbiyoy yimbiyoy fal yaqmisu teesiga hoob weelka kooka dhihi hore lan geliye macnaa may la sheegay teesiga baalshay koowa geliye meeluuska dhihi weel koona koraan haay koowa may waa udurka weda lari koona daawo kaweda kan udurka kaweda yaka ride yaka jar kan daawada kaweda koraan haay markunkii daawad hoob soo saas ee leeda habiid kii oo udurkii hakiinka dhaafi daawadiina koraa jirta markun hoosa lan geliye yub yalase madi la wada geli yalla ha ku biye uma liyairaha isku tuuro eri marka ha isku gemooy faina fi axadi maywaha faina fi axadi janaaxayhi lamis garabka oo kumid eh shifaaan daawi ahaato fil aakhari garabka kalena daa'an udura ahaay markun kanka jarakii udurka kawadi kii daawada kawadi inay mashalka saasaad saas daraadiya marka halmar la dhahgeliya wal hakubiya wal gameelay taas may daliilingata markun inus nijaasoyaan meeluuska dhii wal oo hubantiyo madiligooy dhiig ku darera on lahayn weelka kadhiaan manijaasoaya walaa yucfaa an shay in shay malafya oo mina nijaasaati nijaasyaalka kumade ila alyasiira walyar maahin oo mina dami dhiigii kumade wal yaroo dhiig kumade yaraanta i badnaantana may laka qiyaasay ahayn curfigii xeerkii caadada laka qiyaasay dhiigan yariyaa yani ima badanyi wali xeerka eraw haa yari eraw markaas waay yaraantu waay fa yucfaa canhumaa fii thoobin oo bedenin haddii mara deeraan ama beden deeraan maradaas ama bedenkaas waldhalmaayado adag ka-aantii dhiig sheekay tafagi oo kale wal noocaas e waay malada wal yaro malal e yaro adag kay tafagi oo kale tooba la fiiriyo saas waxyaabahaas wal dhiig soodaa online sida teesiga iyo dhuurida iyo waxyaabahaas walay ka dhiyaan weelka markoo nijaaseeyayoon intaas waay markan wal nijaasa la afyaa majar walaa yucfaa an shay mal afyaa oo min nijaasaati kumid eh sharcan ila alyasiira walyar oo min adami dhiig kumid eh walqeehi ila alqeehi maal kumid eh waa maagi laa nafasa xaywaankii oo laa nafasa dhiig an lahayn saa'ilatun waa maa xaywaan laa nafasa anin sugnaan lahu maagas saa'ilatun nafaskaas saa'ilatun socdaa dhiig socdaa on lahayn idaa wagaa hadii dhoo fil inaay dhi wamaata fiihi ka dhamada fainahu xayawaankaas laa yunajisu ma najaasoyaa hu inaga ma najaasoyaa wallaahu subxaana watacaala aclam